haweeneydan oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegtay inay ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in iyada lagu khaarijiyo haweeneydan oo lagu magacaabo saynab maha dirir oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxay sheegtay inay ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo qaar ka mid ah ilaaladeeda ayay xustay in loo soo adeegsaday si loo dilo iyadoona arrintaas ku eedeysay inay ka dambayso dowladda federaalka
waa ogtahay xaalada jirta ila waxaa ila jooga waa aniga ciidankii dowlada federaalka oo waagi bari lagu soo diray iyo waxaa nala jooga marka cunug ciidankii kamid ahaa laigu soo liqdaaray haddaa dhalinyaradii kale ee isku dagaalaan oo qofay xabad ku dhifanaan ciidan qaban lahaayo cunuga qaban lahaana ma joogo marka waxaanba u qaatayba arrin ahba ninkaan naagtaan waa isku karnaayeen camal in layga dhigo beri inta lay dilo xataa la dhoo naagtii cunugaan waa jiran yayna kuleeyihi marka wax qorshe la iigu talagalo in laigu dilo ahba waa ciidanka dowlada weeye actually ma ahayn inuu maxal laakiin waxay ahayd inuu wiil ciidankayga ka mid ah ciidankii dowladda federaalka soomaaliya ila joogay oo laigu ogaa uu qora iila soo baxay ninkii aan ilaaha iga badbaadiyey oo aan ka aamusay oo meesha kasoo tagayna ninkii inaanan layga kaxaynin weli oo ilaa saaka uu joogo marka un xaalada jirto dhibaatooyinkaas ay u dhacaysana waa qorsho la damacsan yahay sida aan dareemayo iyo qof igu soo taagan oo ciidankii kamid oo igu soo taagan oo laigu soo liqdaaray berrita waxaa la rabaa xabad saxa intay igu dhacda in la dhaho ninkaan naagtaan waa isdagaaleen marka qorsho la igu dilayo oo in anigii ile waxa noocaan oo kale ah marka ay jirto waa markii ay arrimaha siyaasadda heerkaan oo kale marayaan oo nimankaan dhan ay aaminsan yihiin aan tarad ku ahay oo sidii meesha la iiga qaadan lahaa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayay labaduba sheegtay inay dhibbino u tahay iyadoona intaa ku dartay in dhibaatadan ay kusoo beegantay wixii ka dambeeyey hadal dhex maray iyada iyo james iswan oo ah ergeyga guud ee qaramada midoobay u qaabishin soomaaliya laakiin kuwa hadda aan ka tiirsanayo waxoo aan isleeyahay waa kuwa xasan sheekh maxamuud inkastoo kuwa axmed madoobe aysan harsanin laakiin meelay iga soo gaari karaan hadda xoogaa ma jirto laakiin waxaa hadda waxaan samaynaya waa xasan sheekh maxamuud waa farataag iyo daduu kasoo dhaadhiciyey in alashaan gobolkan in laiga kaxeeyo aniga ay tahay oo aniga la dhibaateeyo ay tahay laakiin dhibaatada dhacday oo ummadda soomaaliyeed inay ogaato ay tahay waa james swan mar alle markay james swan imaaday oo lagu bedelay gabadhii katril yong lagu bedelay ayaa warqado qoraala waxaan isweydaarsanay aan aniga leeyahay ciidankii dowladda ay ilaalinayee seed ii dhihi kartaan in lagu jabaatay maalinkan kelmadaa ila ayaa ciidankii la wada kaxaystay axmed maloobiya xasanna waa isla shaqaynayeen waxaa la ii reebay afar waan hadlo reer ciidanka loo kaxaystaa idhaaday ciidankiina iima soo wada celinin ciidankii waa la kala kaxaystay waxaa laakiin etoobiyaankii maadaama ay nawaardiyeynayaan shibbaan iska idhi laakiin waan u sheegay oo ninkii u n-ka qoraaladii dhan way yaalaan wixii oo dhan way yaalaan in maalinkii kelmada aan idhaahday ciidanka ila axmed madoobe iyo xasanba ay arrintaa tarad u arkeen baa meesha horta xaqiiq jirta ah maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhexeeya muran siyaasadeed taa beddelkeedana jubbaland waxay ilaashataa garoonka magaalada kismaayo si ay ugu soo degan wax mucaarad ku ah maamulkaasi